bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين slى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى babu mawaadiع الraaxatayn fi الرukuuع labada calaacal meelahooda fi rukuuci rukuucda dhexdeeda caddaynteedii buu u baab yahay labada calaacalood baain baabacadeeda cad meesha la saarayo salaada rukuucda dhexdeeda wabilisnaadi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy fii xadiidihi can abilaxwas can caطaaءi bni saa'ib caطaa bnu saa'ib wa huwa hiqat ikhtalata biakhrh abulaxwasna wuxuu ka mid yahay dadkii ka wariyey bacda اlاkhtilaaط can saalimin wahuwa salimu اlbaraad abu cabdillaahi اlkuufiyu hiqat rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu qaala ataynaa abaa mascuudin ayaan u nimid cuqbat bnu camrin abu mascuud faqulnaa lahu waxaanu ku niri xadiثnaa can salaati rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waslm nabiga salaadiisa nooga sheekee faqaama bayna aydiinaa horteenna ayuu istaagay wa kabara waa kibaartay allahu akbar buu yidhi falamaa rakaca markuu rukuucay wadaca raaxatayhi labadiisa baabacada cad calaa calihiisa ayuu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda wa jacala asaabicahu farihiisana wuxuu yeelay asfala min dalika jilbaha meel ka hooseyso ayuu farihiina uu yeelay yacnii marka la rukuucayo baabacada cad jilibkiibuu saaray farihiina xoogaa jilibka hoostiisa ayay jiraan wajaafaa waa fogeeyey bimirfaqayhi ay mirfaqayhi bacda waa zaa-ida waay labadiisa xusul ayuu fogeeyey can jambayhi buu ka fogeeyey waa marka oo meeshii marka laga fogeynayay waa maxduuf waa la qadaraa marka can jambayhi labadiisii dhinac buu ka fogeeyey xata stawaa ilaa uu sinmay kullu shayin shay kastoo minhu isaga ka mida ama xaggiisa ka ahaaday suma qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamidah faqaama waa kacay xata stawaa kullu shayin minhu ilaa uu ekaaday uu sinmay wax kasta oo isaga ka mid ah ayb marka maxalushaahidka waxaa weeyaan calaacalaha marka la rukuucsan yahay waxaa la saaraa jilbaha farahana marka jilbihii way ka hooseynayaan qaala baabu mawaadici asaabici اlyadayni gacmaha farahooda booskooda fi rukuuci rukuucda dhexdiisa kaa cadaynteediibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan alruhaawiy qaala xadaanaa xuseynu wahuwa xuseyn bnu caliin aljucfiyu can zaaidata wahuwa bnu qudaama can caطaa haddana zaa-idaa ka warinaya zaa-ida laftiisa bacda alikhtilaaq buu ka wariyey can saalimin abi cabdillaahi can cuqbata bni camrin qaala alaa usallii lakum miyaanan idiin tukanaynin kamaa ra-aytu rasuula allahi sal l slam yusallii sida aan arkay nebiga inuu u tukanayo faqultu waxaan idhi balaa inaadan noo tukanin iska daayo noo tuko faqaala wuxuu yidhi falamaa rakaca markuu rukuucay wadaca raaxatayhi labadiisa calaacalood ayuu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda wajacala asaabicahu farihiisiina wuxuu yeelay min waraa'i rukbatayhi labadiisa jilbood gadaashooda yacni hoos wajaafaa waa fogeeyey ibdayhi kilkilihiisa macnaha wajaafaa ay beyna ibdayhi beyna loo soo qadara wajaafaa waa kala fogeeyey waa beyna ibdayhi kilkilihiisa iyo wajanbayhi iyo labadiisa dhinac ayuu kala fog kilkilihii iyo labadii dhinac waa kala fogeeyey xata istaqara ilaa uu xasilay kullu shayin shay kastoo minhu isaga ka mida huma rafaca ra-sahu madaxiisiibuu kor u qaaday faqaama waa kacay xata istawaa ilaa uu sinnaaday kullu shayin minhu wax kastoo ka mida uma sajada waa sujuuday fajaafaa ibdayhi labadiisa kelkelood ayuu fogeeyey oo dhinacyada uu ka fogeeyey xata istaqara kullu shayin minhu uma qacada waa fariistay xata istaqara kullu shayin minhu uma sajada xata istaqara kullu shayin minhu uma sanaca kadalika arbaca rakcaatin afar ragca ayuu sidaa ku sameeyey uma qaala wuxuu yidhi haakadaa ra-aytu rasuula اllahi sal l slam sidaasaan nabiga arkay yusalii isagoo u tukanayo wahaakadaa kaana yusalii binaa sidaa ayuuna nagu tujinayey ayuu yidhi xadiidkan marka dad badan baa ka wariyey waxaa ka mid a dadka cataa ka wariyey jariir ibn cabdilxamiid abu daawuudaa warinayo khaalid iyo jacfar bnu اlxaarif iyo xamaad bnu shucayb dabaraani baa warinayo kulligoodna samaacuhum bacda alاkhtilaaq waayo cataa ay ka maqleen ilaa abu cawaana ma ahanin abu cawaana isaga marka samica minhu qabla اlاkhtilaaqi wa bacda اlاkhtilaaq haddii xataa isaga laftiisu qabla اlاkhtilaaq iyo bacda اlاkhtilaaqba uu ka maqlay haddaan la kala garanaynin waa eber wayn qaala baabu اtajaafi fogeyn fi rukuuci rukuucda dhexdeeda in la kala fogeeyo dhinaca iyo xusullada wbihi qaala ahbaranaa yacquub bnu ibrahim whuwa dowraqiyu can ibni culayata can caطaaءi bni saa'ib can saalimin اlbaraad qaala qaala abu mascuudi alaa uriikum kayfa kana rasuulu اllahi sal l slama yusalii miyaana idin tusaynin sida uu nebiga u tukan jiray qulnaa waxaanu nihi balaa inaadana tusin iska dhaafeenna tus faqaama waa kacay fakabara allahu akbar buu yidhi falamaa rafaca rakaca markuu rukuucay jaafaa waa fogeeyey beyna ibdayhi kilkilihiis ayuu kala fogeeyey marka beynada mutacadidkeeda haddii beyna la sheega wax kalena waa in la sheega beyna ibdayhi iyo maxaa kale uu kala fogeeyey beyna ibdayhi wa janbayhi waa kilkilihii iyo dhinaci dhinacii buu kala fogeeyey waa kala qaaday ilaa labada kilkilood inay kala fog yihiin waa la ogyahay iyaga mar walba ayb xataa lama istaqara markuu sugnaaday kullu shayin minhu wax kasta oo isaga ka mid ah yacni jirkiisu meel walba markay xasishay rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor u qaaday fasallaa arbaca rakacaatin ayuu tukaday haakadaa sidaan oo kale wa qaala wuxuu yidhi haakadaa ra-aytu rasuula allahi sal l slama yusallii sidaan oo kale aan arkay nebiga oo u tukanayo xadiidkan marka hadda waxaa iskale waa xadiid abi mascuud albadri saalim baraad ayaana ka warinayo duruqdiisu waa kala duwan tahay tarjamadau kala duduway marka qaala baabu اlictidaali fi rukuuci rukuucdii in lagu xasilo wbihi qaala ahbaranaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan qaala xadaanaa cabdulxamiid bnu jacfarin qaala xadaanii mxamed bnu caطaa wahuwa mxamed bnu camr bni caطaa weyaan alqurashiyu alcaamiriyu اlmadaniyu hiqat can abi xumaydin الsaaciidiy qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan bnu sacd ayaa la yihi abu xumayd asaacidi qaala kana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa rakaca ictadala hadduu rukuucayo waa xasilaye falam yansib ma taagaynin ra-sahu madaxiisa walam yuqnichu mana foorarinaynin meel dhexe iqnaacu marka waxaa weeyaan yuطlaqu calaa rafci الra'si wa khafdihi waa min aladdaad ayuu ka mid yahay alfaadda marka labada macnoo kala duwan tusaysa oo marka la leeyahay aqnaca bimacnaa waa foorarsadayna waa noqon kartaa kor ayuu madax u qaadayna waa noqon kartaa ayb labada macnaa marka waa ku suuragal hadda marka falam yansib riwaayadaas falam yansib ra'sahu walam yuqnichu qariinada oo falam yansib ayaa waxay tusaya walam yuqnichu in laga wado foorar qariinadaasaa marka tusayso ayb nusaqa qaarna waxay qorayaan falam yusawib haddii marka falam yusawib ra'sahu la macneeyo madaxiisi ma foorarin waayo walam yuqnichuna maxay noqonaya marka kor uma qaadinay noqonaya marka wawadaca yadayhi labadiisii gacmood ayuu dhigay calaa rukbatayhi labadiisa jilbood korkooda macalushaahidka marka waxaa weeyaan idaa rakaca ictadala rukuucdii marka duma'niina inay leedahay iyo xasilaad inay leedahay laga qaadana ayb xadiidkan marka abuu xumeydna xadiid dheer buu ahaayo sifatu salaati اnabiy aada looga qaato qaala baabu nahyi can alqiraa'ati fi rukuuci iska reebidda layska reebay qiraa'ada qur-aan in la aqriyo rukuucda dhexdeeda wa bihi qaala aqbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin abu qudaamat asaraqsiy qaala xadaanaa xamaad bnu mascadata can ashcaa wahuwa ashcaث bn cabdilmalik alxumraaniyu hiqat faqiih can cabidata wahuwa ibnu camrin الsalamaaniy can caliyin radia allahu canhu qaal nahaani nabiyu sal l slm nebigu wuxuu iga reebay can ilqasiyi ayuu iga reebay noocun xariirtii ka mida wlxariiri iyo xariirtii wakhaatami dahabi dahab fargashigiisa wa an aqra'a inaan aqriyo wa ana raakicun anoo rukuucayo inaan qur-aan aqriyo can ashcaa can muxamadi can cabidata mxamed bn sirin mxamedka cabidat bn camrin salmaniya ayb wakhaatami dahabi iyo faraanti dahaba ayuu iga reebay wa an aqra'a inaan aqriyo wa ana raakicun anoo rukuucayo wa qaala oo rukuucsan macnaha wa qaala maratan ukhraa mar kalena wuxuu yidhi wa an aqra'a inaan aqriyo raakican xaal aan ahay mid rukuucsan anoo ah ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qiraa'ada qur-aanka rukuucda dhexdeeda in la reebay rukuucdii marka waxaa munaasab looga dhiga tasbiix iyo taxmiid oo rabbi in lagu weyneeyo qur-aankiina marka qiyaamka ayaa looga dhigay munaasab haddii marka uu khilaafo oo uu wax ku aqriyo rukuucdii qur-aan iyo uu ku aqriyo de salaaddii ma jebayso hadda qur-aanku salaada ma jebinayo laakiin nahyi buu ku dhacay wbihi qaala akhbaranaa cubaydاllahi bnu saciidin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can ibni cajlaan can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn wahuwa almadaniyu abu isxaaq hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutubi sita can abiihi wahuwa cabdullahi bni xunayn hiqat can ibni cabaas can caliyin radia allahu canhu qaala saxaabi saxaabi ka warinay nahaani nabiyu sal l slam nabiga waa iga reebay can khaatami dahabi dahabka fargashigiisa marka inaan dahab fargashto ilaa maal ahaan qofka waa uhaysa karaa ninka maal waa uhaysa karaa ee waa fargashiga takhatumka waay waxa la reebaya wa can ilqiraa'ati raakican qira'a ayuu iga reebay inaan qur-aan aqriyo anoo rukuucsan wa can ilqasiyi walmucasfari dharka xariirta ah iyo dharka cusfurka la geliyey oo midabka marka huruudda oo kale dharka la geliyey ama midabka guduudka lagu rinjiyeeyey wa bihi qaala akhbaranaa alxasanu bnu daawuud almunkadiriy wahuwa abu muxamed almadaniyu laa ba'sa bihi takalamuu fi samaacihi min min almuctamir muctamir bnu sulaymaan bay ku hadleen inuu ka maqlay iyo in kale qaala xadaana bnu abi fudayk can الضxaaq bni cثmaana can ibraahima bni xunayn can abiihi can cabdillaahi bni cabaasi can caliyin radia allahu canhu marka kii hore wuxuu ahaa can ariiqi ibni cajlaan haddana ضaxaaq bni cuثmaan can caliyin radia allahu canhu qaala nahaanii rasuulu اllahi sal l slam walaa aquulu nahaakum nebiga waa iga reebay buu yihi laakiin dhihi maayo waa idinka reebay idinka muxuu ka wadaa marka ma wuxuu ka wadaa anugu khaas ii yahay oo nebiga keligay buu iga reebay idinka waa idiin bannaan tahay waxa soo socda maya sidaa uma jeedo ee nahyi maqsuus nahyigu inuu maqsuusun bihi isaga ku yahay uma jeedee leanna asalku tashriicu waa caam ee wuxuu u jeedaa an lafdiga xadiidka uu ku yimid ayaan ahayn lafdi marka mukhaatab ma aha oo nahaanii yani lafdiga uu igaga reebay yani nebiga anuu igula khidaabay ee laakiin ma aynan ahayn nahaakum iyo saas ma uunan ahayn manaa ayb laakiin marka isaga laftiisa haddii laga reebay waa shamlina qeyrkiisna isaga laakiin hadda marku leeyahy walaa aqulu nahaakum lafdiga saas ma ahayn waay lafdiga xadiidka nahaakum ma unan ahayn oo ka wadaa xukunku dawaa caam xukunka isaga walaa aqulu nahaakum can takhatumi dahabi buu iga reebay wacan lubsi alqasiyi wacan lubsi almufaddami yacni marada aadka loo guduudiyey oo guduudka la cabsiiyey almufaddam athawb almushbacu xumratan waa marada aad u gaduudan oo rinji gaduudan la geliyey oo iyada dhan guduud laga dhigay oo tiqda ah guduudka tiqda ah wlmucasfari iyo mucasfarkii wa can ilqiraa'ati fi rukuuci iyo qiraa'o buu iga reebay rukuucda dhexdiisa aan qur-aan ku aqriyo wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaadin zuqbatu can illeyth wahuwa bnu sacdi can yaziid bni abi xabiibin ana ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn xadaahu ana abaahu xadaahu anahu samica caliya radia allahu canhu yaquulu nahaanii rasuulu llahi sal slm adafeeri riwaayadana marka waxay tahay cabdullaahi bnu xunayn ayaa wuxuu ka warinaa cali ayb nahaanii rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu iga reebay can khaatami dahabi wa can lubuusi alqasiyi xariirta labisashadeeda lubuus marka waa fucuul waa masder marka macnuhu wuxuu noqonayaa xariirta xirashadeeda walmucasfari iyo mucasfarka labisashadiisa dharka oo cusfurka la geliyey huruudda waxaa la geliyey wa qiraa'ati lqur'aani qur-aan aqrintiisa wa ana raakicun anoo rukuucsan buu iga reebay yacnii inaan qur-aan aqriya anoo rukuucsan wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maalikin can naaficin can ibraahima bni cabdillahi bni xunayn can abiihi can caliyin nusqada waxay qoraysaa marka can caliyin karama allahu wajhahu kuwa kale kuma taalno marka waxaa ka muuqanaya marka waa min tasarufi annusaakh dadka wax qoraayay tasarufkooda waa ee hadda yani kitaabka sulbulkitaab kuma jirta waa can caliyin calayhi salaam oo kale karama allahu wajhahu iyo kale iyo waa tasaruf oo kuwa wax qoraayo ay markaa kula imaanayaan waxyaabahaas oo kale hadda qoraalka zamankan waxaa la geliyaa laba calaamad laba jiitin ayaa loo dhexaysiiyaa sharda waa la qoraa shardo kale labadaas sharda dhexdooda waxaa waaye hadalka ku jiro waa jumla muctarida ama hadal marka yacni tafsiir dartii loo keensaday iyo waxa ku saabsan ayb qaala wuxuu yidhi nahaanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can marka hadda cali karama allahu wajhahu ada duuca ahaan isaga iyo keyrkiisba waa mudan yihiin in saas la dhaho wax isaga u gaara laakiin ma aha ayb qaala nahaanii rasuulu llahi sal ly slam can lubsi alqasiyi walmucasfari wa can takhatumi dahabi dahab fargashigiisa in la fargashto wa can alqiraa'ati fi rukuuci qaala baabu tacdiimi rabbi fi rukuuci rabbi weyneyntiisa wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay fi rukuuci rukuucda dhexdeeda lagu weyneeyo ilaahay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu can sulaymaana bni suxaym wa huwa abu ayuub almadaniyu saduuqun can ibraahima bni cabdillaahi bni macbad bni cabaas wa huwa alhaashimiyu almadaniyu saduuqun can abiihi aabihi waa cabdullaahi bni macbad ibni cabaas bni cabdilmualib hiqatun qaliilu lxadiid can ibni cabaasin qaala kashafa nabiyu sal l slam nabiga wuxuu feyday asitaarata daah wannaasu dadkuna sufuufun ay yihiin kuwa saf ku jiro khalfa abi bakrin abi bakr gadaashiisa kuwii safan ay yihiin radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow inahu shanigu waxa uu yahay lam yabqa ma harin min mubashiraati nubuwati nebinimada kuwii bishaareynayay xaggeeda ila ru'ya saalixatu unbaa ka hartay ru'yada wanaagsan yaraaha almuslimu muslimku ou arkayo ou turaa lahu ama loo arkayo uma qaala dabadeed waxa uu yidhi alaa hooy inii nuhiitu waa la iga reebay an aqra'a inaan aqriyo raakican anoo rukuucsan ow saajidan ama anoo sujuudsan waa la iga reebay inaan aqriyo fa ama arukuucu rukuucda facadimuu weyneeya fiihi rukuucda dhexdeeda arabba rabbi wa ama sujuudu sujuuda fajtahiduu fi ducaa'i duca ku dadaala qaminun waxaa xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo marka sujuuddiina duco ayaa ku habboonaa la yidhi rukuucdiina tacdiimu rabbi subxaana rabbi alcadiim arrintan marka in sujuuddiina ducada la siiyey rukuucdiina la yidhi fa ama arukuucu facadimuu fiihi rabba arrintaani ma diideyso rukuucda in lagu ducayso karo laakiin sujuudda uga fiican waay macnuhu rukuucda laguma ducayso kara ma aha macnuhu walidalika imaamu lbukhaari wuxuu baabeeyey fii saxiixihi baabu ducaa'i fi rukuuc markaasuu xadiidka soo socdou keenayo subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii allahuma kfir lii waa duco sowma rukuucdii bayna dhacday waa lagu ducaysan karaa xadiidkan wuxuu tilmaamaya waxay tahay ducada sujuudda kusii habboon waay qaala baabu dikri fi rukuuci dikrigii cadayntiisiibu u baab yahay rukuucda dhexdeeda wa bihi qaala aqbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala aqbaranaa abu mucaawiyata can ilacmash can sacd bni cubaydata can ilmustawridi bni اlaxnaf can silata bni zufar can xudayfata qaala salaytu maca rasuuli llahi sal l slam nabigan la tukaday farakaca waa rukuucay faqaala fii rukuucihi subxaana rabiya alcadiim wafii sujuudihi subxaana rabiya alclaa baabu nawcin aakhara nooc kale oo min adikri fi rukuuci ah wa bihi qaala aqbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun wayaziidu qaala xadaanaa shucbatu yaziid waa ibnu zurayc khaalidna waa khaalid bnu lxaarif can mansuurin can abiduxaa can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slama yughiru wuxuu badinayay an yaquula inuu dhaho fi rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka rabbana wabixamdika allahuma kfir lii baabu nawcin aakhara minhu wabihi qaala aqbaranaa moxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu qaala anba'anii qataadatu can muarifin huwa muarif bn cabdillahi bni shikhiir can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l slam yaquulu fii rukuucihi nabiga rukuucdiisa wuxuu ku dhahaya subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاlruux huwa isagu subuuxun weeyaan kula nasaho oo ceeb oo dhan laga hufo quduusun weeyaan mid daahir ah oo nuqsaan ka daahir ah rabu lmalaa'ikati wاlruux malaa'igta rabbigeeda iyo jibriil rabbigiis waay waa min caطfi اlkhaasi cala اlcaam subuuxun marka wuxuu ku yimid bاdami wاlfatxi ibn lahir saas uu leeyahy yurwaa bاdami wbilfatxi wa huwa aqyasu wuxuuna qiyaas ku yahay fatxaha sabuuxun qaduusun in la yidhaaha sababtuna waxay tahay amhilat lmubaalaga facuula laga dhisaa facuul fa-da waa kor dhigan tahay marka facuul baa laga dhisayaa mar haddii facuul laga dhisaya sabuuxun qaduusun uu ku imaana waa sida qiyaaska riwaayadu laakiin bidami siinina waa ku timid wabilfatxina waa ku timid ayb wadamu akharu isticmaalan laakiin damada aada isticmaalku ku badan yahi subuuxun quduusun baa la dhahayaa ayb wahumaa min abniyati lmubaalagati qaala baabu nawcin aakhara wabihi qaala aqbaranaa camr bnu mansuur yacni الnasaa-iy qaala xadaanaa aadam bnu abi iyaas wahuwa alcasqalaaniyu qaala xadaana leytu can mucaawiyata yacni bna saalixin can ibni qaysin ilkindiy wahuwa camr bnu qays qaala samictu caasima bna xumaydin wahuwa sakuniyu lxumsiyu saduuqu muhadram qaala samictu cawfa bna malikin yaquulu qumtu maca rasuuli illahi sal l slam leylatan habeen baa nabiga la istaagay falamaa rakaca markuu rukuucay makaha waa nagaaday qadra suurati اlbaqara yaquulu fii rukuucihi wuxuu ku dhahayay subxaana diljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaaءi wاlcadama subxaana diljabaruuti jabaruudka allaha u saaxiibka ah ayaa nasahan ayb jabaruudkuna waa jabbaarnimadiisa alle yacnii adoon addoommadu waxay ku qasban yihiin inay ku socdaan sida uu isaga rabo waalmalakuuti maamulka u saaxiibka ahaa waalkibriyaai kibirka u saaxiibka ah waalcadamati weynida marka caasim ibnu xumeydkan ayaa ayb bazaar uu yidhi sida ibnu xajar tahdiibka tahdiibu tahdiibka uu ku sheegay rawaa can mucaadin ayuu yidhi walaa mucaad buu ka wariyay walaa aclamuhu samica minhu wa can cawf bni malikin walam yakun lahu min alxadiidi maa yuctabaru bihi xadiiduhu saa buu yidhi ibnu xajar marka waa tacqiibiyey wuxuu yidhi qad saxa samaacuhu min cumara biljaabiyati jaabiyati shaam cumar khudbadii uu ku aqriyay inuu maqlay ayaa ansaxday ninkan wa saraxa bisamaacihi min cawf fi sunan cawf inuu ka maqlayna waa caddeeyo fi sunan uu ku caddeeyey aawar hina oo samictu cawfa bna malikin waa caddeeyey soo maha wfي musnad axmeda min xadiidi xariis bni cثmaan qaala xadaanaa rashid bnu sacdi can caasim bni xumayd wa kana min asxaabi mucaadi bni jabal mucaad raggiisa u ahaa can mucaadin mucaadna marka waa ka maqlay wakada wasafahu bnu sacdi wadaara quطniy ibnu xibaanna saxiixiisa waa uga soo saaray waa u saxiix yeelay ibn اlqaطaani اlfasi isaga wuxuu yihi laa nacrifu anahu hiqat laakiin daara qudni ayaa towhiiqiyey muwahaq qaala baabu nawcin aakhara nooc kale oo adciyatu ama adkaar arukuuc ka mida wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi salama wahuwa almaajishuun cabdulcaziiz bni cabdillaahi bni abi salama la yihaha almaajishuun qaala xadaanii camii almaajishuunu bnu abi salama adeerkiisaas marka waa yuusuf qoys dhanay ahayn reer maajishuun marka waa yuusuf ibnu abi salama marka yuusuf ibnu abi salama cabdilcasiis muxuu u yahay adeer leanna cabdulcasiis ibni cabdillaahi ibni abi salama kanna waa yuusuf ibni abi salama can cabdiraxmaan alacraj can cubayd illahi bn abi raaficin can caliy bn abi aalibin ana rasuula اllahi sal l slm kaana idaa rakaca qaala allahuma laka rakactu ilaahu adaan kuu rukuucay walaka aslamtu adaan nafteeda kuu hogaamiyo bika aamantu adaan ku rumeeyey khashaca laka samci baa ku ayaa kuu hogtay oo kuu khushuucay maqalkaygii wa basarii aragayga wa cidaamii lafahayga wa mukhii dhuuxayga wa casabii seedahayga نوع آخر وبه qال أخبرnا يحyى بن عثمان الحمصي qال xdثnا أbو حyوة qال xdثnا شعyب عن محمد بن المنkدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى اه وسلم kاna إdا رkca qاl اللهma lka رkعت وبka آmنت وlka أسلمت وعlayka توkلت أnta رbي baa tahay khشhca qلبي وsمcي وبصري وdmي dhiigayga ayb وdmي mimku marka waa مخفف badanaa soomaalida marka wadami ah ka qaaliban markay aqrinayaan addamu ayay leeyihin addamu marka miimkan shidan xaggee u socdaan marka addamu waaye wadamii waay marka wa basarii aragayga wadamii dhiig dhiigayga wa laxmii hilibkayga wa cadmii lafteyda wa casabii seedayda lilaahi rabbi اlcaalamiin ay u hogatay وبه qال أخبرnا يحيى بن عثمان qال xdثnا بن حmyر qال xdثnا بن حmyر waa محمد بن حmyر السليحي qال xdثnا شhعyب عن محمد بن المنkدر وذkر آkخرa qبلh mid kale ayuu hortiis sheegay عن cبدالرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رsuuل الله صلى اه وسلم kاna إdا qاama wxuu ahaa نبgu haduu kaco يصلي تطوعا suno uu dukanayay yqul wuxuu dhahayay إda rakca markuu rukuuco allahuma laka rakactu wbika aamantu walaka aslamtu وcalayka twakaltu anta rabbii khashaca samcii وbaصrii walaxmii wadamii wamukii wacasbii lilahi rabi اlcaalamiin qaala baabu الruqsati fi tarki dikri fi الrukuuci ruqsadii caddaynteedii ayuu u baab yahay dikriga in laga tago rukuucda dhexdeeda yani waxuu ka wadaa rukuucda in la akriyo adkaartii hadda aan sheegayna waa sunno waajib maaha oo haddii laga tago salaada ma ka jebayso qofka macnaha kama burayso sideedana salaada rukni oo qowli ah rukni qowli ah oo in la sheega wax in la akriyaa rukni ah salaada dhexdeeda waa takbiiratulixraamka qiraa'at lfaatixa tashahudkoo la akriyo dambe salliga nebiga sal l slam iyo salaanta shantaas waay marka ayaa in la akriyaa ay rukni tahay intan kale afcaal waayo arkaantan kale afcaal marka rukuucdii waxaa lagaa rabaa dhabarkaagu inuu sinaado dumaaniino aada la timaado jilbaha qabsato intaa baa lagaa rabaa subxaana rabbiya alaclaa waxay ka mid tahay sunanu salaa ayb marka fiqiga de waxyaabahaasu isaga xoogaa de inta waajib inta arkaantaa inta yani sunanka ah inta abcaadda ah waxaasu ku kala qayb qaybina isaga marka wax oo lasoo khulaaseeyey wbihi qala akbaranaa qtaybaة qala xadaثna bkr bn mdr عn bn cjlاn عn cli bn yaxya الzuraqي can abiihi can camihi wa kana badriyan qaala wuxuu yihi kunaa mawaa rifaaca marka qaala wuxuu yihi kunaa maca rasuuli llahi sal l slam nabiga maciisaan ahayn id dakhala rajulun nin ayaa soo galay almasjida buu soo galay fasallaa waa tukaday wa rasuulu llahi sal l slam nabigana yarmuquhu ou markaa u kuurgalayo fiirinayo walaa yashcuru ounana dareemeynin isaga uma insarafa waa gadoomay faataa rasuul اlahi sal slm nabigu u yimid fasalama calayhi waa salaamay faradda calayhi salaama buu ka radiyey uma qaala irjic fasalli fainaka lam tusalli orad oo laabo fasalli tuko fainaka lam tusalli ma tukanine qaala wuxuu yihi laa adrii ma ogi fi اthaaniyati aw fi اthaaliثati markii labaad iyo markii saddexaad inuu sidaa yidhi laba jeer ama saddex jeer waladii markaa qaala wuxuu inuu yacni mar labaadkii ama mar saddexaadkii inuu qaala yidhi waladii anzala calayka alkitaaba allihii kitaabka korkaaga kusoo dejiyaan ku dhaartaye laqad jahadtu yacni waan dadaalay ay badaltu wuscii tabarteydii baan bixiyey facallimnii ibar wa arinii itusna qaala wuxuu yidhi idaa aradta haddaad doonto asalaata salaada fatawada weyse qaado fa axsin ilwuduu'a weysada hagaaji uma qum istaag fastaqbil ilqiblata qiblada u jeeso uma kabir allahu akbar dheh uma qra' aqri uma arkac rukuuc xataa tadma'ina raakican ilaa aada xasisho adoo rukuucsan uma arfac soo kor noqo marka marka halkaani wax oo dikri alle ninkan lama barin fi maqaami tacliimna waay hadday rukni tahay waa la bari lahay meeshan buu marka wuxuu ka istimbaaday in dikrigu uunan waajib ahayn markaas xadiidkanna waxaa la yihahda xadiidu lmusii salaatahu xadiidkan marka ibnu daqiiq ilciid wuxuu yihi wuxuu u baahan yahay duruqdiisa in inta la jamciyo waxa ku jira markii la arko markaas kadib wixii ka maqan axaadiidta kale la fiiriyo ee arkaan ah isagaa marka hore duruqdiisa la jamcinayaa waxa ku jiro waxaa loo qaadanayaa waajibaad inay wada yihiin wixii markaa uu xadiid kale ka saaro oo wujuubkii ama rugninimadii ou xadiid kale oo ka bixinayo ou jiro waa laga saara ile qariinaa taalle wixii qariino loo waayo macnaheedu waxay tahay waa inay salaada rugni u tahay wixii aan isaga lagu sheegin ayaa soo haray ee axaadiid kale lagu sheegayna waa la qaadana ayb marka khulaasada waxay tahay xadiidkan wixii aan lagu sheegin waxaa la rabaa in la dhaho waajib ma aha arkaanta ka mid ma aha laakiin waa in rugninimadiisa si kale uunan usoo aroorin wixii xadiidkan lagu sheegayna maxaa la leeyahay waa arkaan arkaantaasi marka waxay u baahan tahay marka wixii la yiraahdo rukni ma ahan waa in daliil khaariji ah oo markaa isaga ka saaray rugninimada in markaa loo keeno waxyaabaha dabcan aan lagu xusin waxaaba ka mid a niyada markaad istaagto niyeyso lama dhihin niyaduna arkaantay ka mid tahay ibnu xajar baa marka isaga wuxuu leeyahay warkaas ibnu daqiiq baan fartoomay waa dadaalay waxbuu jamciyey marka nacam waxyaaba marka qaarna mutafaq lagu yahay sida niyada oo aan lagu xusin waa jiraa kuwo kalena mukhtalaf ah oo aan lagu sheeginna waa jiraan ayb adu waxyaabahaasuu marka aada uta tilmaamay tasliimta iyo waxyaaba ka mid a hadda marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maadaama aan subxaana rabbi alcadiim aan lagu sheegin inuu dhaho iyadu marka waajib ma noqonayso arkaanta ka mid ma ah uma arfac xataa tactadila qaa'iman uma asjud xataa taطma'ina saajidan uma arfac ra'saka xataa taطma'ina qaacidan uma asjud xataa taطma'ina saajidan faidaa sanacta dalika faqad qadayta salaataka salaadaadii waa gudata aw salaantii marka ma la sheegin salaantii hadda marka miftaaxu salaati اطuhuur wataxriimuha اtakbiir wataxliiluha اtasliim aa ku jirtaa mar haddii la yihi qofka salaad wuxuu uga xalaaloobaa salaamo noqsi iyada waa waajib marka haddaadan salaamo noqsani weli salaaddii waa socotaa waman taqasta waxaad ka nuqsaamisa min dalika kaagaa ah fainamaa tanqusuhu waxaad ka nuqsaaminaysaa min salaatika salaadaada waman taqasta waxaad nuqsaamiso adiga min dalika kaagaas ah fa inamaa tanqusuhu waxaad ka nuqsaaminaysaa min salaatika salaadaada ayb qaala baabu lmri biitmaami rukuuci rukuucda dhammaystirideeda amarkan lays amray cadayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala ahbaranaa mxamed bn cabdilacla qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbat can qataada qaala samictu anasan yuxadidu can اnabiy sal l slam qaala atimu اrukuuca rukuucda dhammaystira iyo wasujuuda sujuuda idaa rakactum wasajadtum haddaad rukuucdaan ood sujuudeysaan yani markaad rukuucaysaan ood sujuudeysaan dhammaystira dhammaystirkiina waa maxay ictidaal in la helo iyo dumaaniina qaala baabu rafci اlyadayni gacmihii koryeelidooda cinda alrafci min alrukuuci rukuucda marka laga soo kor noqonayo gacmaha in la qaado wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can qays bni sulaymin alcambariy qaala xadaanii calqamat bnu wa'il qaala xadaanii abi qaala sallaytu khalfa rasuuli illahi sal l slam aan ku tukaday fara-aytuhu waxaan arkay yarfacu yadayhi labadiisa gacmood isagoo kor u qaadaya ida iftataxa salaata markuu furfuranayo salaada wإdaa rakaca markuu rukuucayo wإida qaala samc اllah liman xamida haakada waashaara qaysu ilىa naxwi اludunayn dhagaha xagooda ayuu ishaaray baabu rafci اlyadayni xidaءa furuuci اludunayni cinda اlrafci min الrukuuc rukuucda marka laga soo kor noqonayo dhagaha in lagu aadiyo gacmihii wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa yaziidu whuwa bnu zurayc qala xadaanii saciidu huwa bnu abi caruubata can qataadata can nasr bni caasim anahu xadaahum can malik bni lxuwayri anahu ra'aa rasuula اllahi sal l slam o arkay yarfacu yadayhi idaa rakaca gacmihiisa inuu kor u qaadayo hadduu rukuuco waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci iyo rukuucda markuu madaxiisa kor uga soo qaadayo xataa yuxaadiya bihima furuuca udunayhi ilaa dhagihiisa uu ka qaabilsiiyo ayb qaala baabu rafci اlyadayni xadwa اlmankibayn garbaha ku-aadankooda in la kor yeelo cinda rafci min aلrukuuci wabihi qaala akhbaranaa camr bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa malik bnu anas can الzuhriy can saalimi can abihi ana rasuula اlahi sal slama kaana yarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u qaadayay idaa dakhala fi salaati hadduu galo xadwa mankibayhi garbihiisa ku-aadankooda waidaa rafaca ra'sahu min arukuuci markuu rukuucda madaxiisa kor uga soo qaado facala midla dalika waidaa qaala samica allahu liman xamida qaala rabbana laka alxamdu wakana laa yarfacu yadayhi bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda gacmaha kor uma qaadaynin baabu ruqsati fii tarki dalika arrintaa in laga tago oo rafculyadaynka marka laga soo qaadayo rukuucda madaxa kor looga soo qaadayo in laga tago gacmihiin kor loo qaado wbihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan almarwasiyu qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can caasim bni kulayb can cabdiraxmaan bn aswad can calqamata can cabdillahi anahu qaal alaa usalii bikum salaata nabiy sal l slam miyaanan idiin tukanaynin ayb fasallaa waa tukaday walam yarfac yadayhi gacmihiisana kor uma qaadin ilaa maratan waaxida hal mar maahan xadiidkan waa soo marna caasim ibnu kuleyb ayaa la gooni noqday ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed